الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بإذن الله تعالى waxaan si kooban oo loogu talagalay duubitaan oo sharax gaaban aan u sharxi doonaa alurjuza almiiya kitaabkan ama risaaladan magaca wadata alurjuza almiiya oo uu leeyahay alcalaama ibnu abilciz alxanafi sheekha ayaa iska leh oo almutawafa sanad sabcmiya itnain wa tisciin hijri oo geeridiisu ahayd qarnigii toddobaad ee toddoba boqol sagaashan iyo labo macnaha wuxuu noolaa qarnigii sideedaad raximahullah waana sida lagu yaqaano sheekhan waa imaam weyn oo aimatu ahli sunna waljamaaca kamid ah raximahullah waana calam min min aima imaam waa calam min aimati ahli lcilm kutub badanna wuu leeyahay kutubta ugu macruufana kutubtiisa waxaa kamid lagu yaqaan sharx alcaqiida altaxaawiya kitaabkaasoo faa'iido badan magaciisana waa saan sheegnay oo alimaam alqaadi baa la yidhahdaa caliy ibnu caliy ibnu muxamed علي بن علي بن محمد ابن أبي العز الدمشقي الحنفي magacaas ayuu leeyahay sheekhu oo macruuf u yahay wuxuu culimadiisa kamid ahayd waaweyneyd oo ka qaatay alimaam ibnu katiir oo iskale kitaab la yidhaahdo ku saabsan caqiidada kitaab ku saabsan cafwan siirada oo la yidhaahdo alfusuul fi siirati arasuul sala allahu alayh wasalam kitaabkaas oo ibnu kathiir leeyahay oo sheekhiisii ah ayaad moodaa inuu kasoo qaatay wax badan kitaabkiisan oo marka uu gabay ka sameeyey marka kitaabka magaciisa arjuza la yidhaahdaa alurjuza almiiya waxa urjuzana waxaa weye waa tix gabay ohun wax kale ma aha oo miisaankay ku socoto uu yahay ama wasankay ku socoto awsaanta maratay gabayga loogu talagalay baxru rajas baa la yidhahda ay ku socotaa mii-iyan waxaa loogu bixiyey asaga ayaa dhammaadkeeda wuxuu ku yidhi hadalkaas asaga ayaa ku sheegay raximahullah oo hadalkiisa laga soo qaatay wuxuu yidhi watamat alurjuza almii-iya fi dikri xaali ashrafi albariya asaga ayaa markaa ku magacaabay saas oo hadalkiisaas oo macnihiisu yahay waxaa dhamaystirmay tixdii gabayga ahayd oo sheekhu ku magacaabay almiiya fi dikri xaali ashraf alberiya boqol bayd baynay ka kooban tahay boqol bayd oo sheekhu ugu talagalay ay ka kooban tahay marka haddii ilaahay yidhaahdo kitaabkan sida kaaga muuqan doonta waa kitaab aada u faa'iido badan marka siirada nabiga leega alayh isalatu wasalaam isaga oo kooban intiigu siirada rasulka alayh slatu salam ugu muhiimsanaydna waa uu ku sheegay waana uu soo koobay marka ku dheeraan mayno muqadimada siiradana faa'iidada in loo derso waxaa asaas u ah waa siiradii nabiy llahi maxamed alayh isalaatu wasalaam oo ilahayna amrinan ku dayano laqad kaana lakum fi rasuuli illahi uswatun xasana marka haddii lagu amrinha nabi maxaad ku dayata alayh isalaatu wasalaam dee waxaad faran tahay inaad akrisato siiradiisii markaa saad ugu dayato rasuulka sala allahu alayh waali wasalam marka saas ayay ahmiyad aada u culus u leedahay waa khalqigii ilaahay axadkii ugu fadliga badnaa oo nabigii ilaahay soo diray rasuulka ilah soo diray inaad ku dayato mudan ay waajib kugu tahay taas ayaa faa'iidadu ay tahay siirada laga barto waxaa kaloo ku jirta siirada qofku in uu ku dhaqmo kitaabka ilahay sunna nabiga si saxiixa si saxa maxaa yeelay nebiga asagaa lagu soo dejiyey qur'aanka asagoo ilaahay u waxyooday iyadii oo uu dabaqay nebigu oo camali ah yacni iyada oo uu ku dhaqmay ayaa dul istaagaysaa si kastaba ha noqote marka sheekhu wuxuu yihi raximah ullah kitaabka iska leh alxamdu lilahi alqadiimi albaari uma salaatuhu cala almukhtaari alxamdu lilah ilaahay ayaa mahad iska leh alqadiim allahaasoo horreeyey albaari abuuray khalqigiisa subxaanahu wa tacaala asagoon kaga daynayna cidna yani albaari alkhaaliq lilmakhluuqaat makhluuqaadkan abuuray weeye almubdicu lilkaa'inaat oo maaragtay waxyaabaha koonka koonkan uu ka kooban yahay sameeyey asaga oon cidna kaga daynaynin subxaanahu wa tacaala uma salaatuhu ammaanta ilaahay iyo naxariistiisu cala almukhtaari nebigii la doortay korkiisa ha ahaato isaga oo ka wada nabiy llaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam marka kelimada alqadiim asmaada ilaahay ka mid ma aha bedelkeeda waxa qur-aanka ilaahay uu ku sheegay oo buuxin karta meeshaas si ka fiican alawal suurat alxadiid bu ilahay ku sheegay huwa alawalu walaakhiru walظaahir walbatin wahuwa bikuli shayin caliim marka awal baa qadiim kaaga filan laakin sheekhu halkan wuxuu u isticmaalay min baab alikhbaar inuu ka warramahayo un ilaahay daatadiisa subxaanahu wa tacaala laakiin asmaada ilaahay ka mid ma ahan asmaada ilahay ka mid ma aha asaga laftiisaana kaga hadlay daxaweda sharaxeeda oo yidhi qadiim in asmaada ilahay lagu daro waa mutakalimiinta ama ahlulkalaamka hadalkoodii weye selafkuna way inkireen iyo culimada khalafka labadaba saa ayuu sheekhu yidhi kitaabkiisaas markuu sharxayey oo maaragtay taxawiyada ayuu hadalka ku isaga laftisaa diiday haddana subxaana allah waa kan isticmaalay marka min baab alikhbaar ba la yidhahdaa bimacnaa magac ilaahay ma aha lakin ilahay bay ka warramayan culimadu marka saa u adeegsadaan lakin waxaa kaaga filan inaad isticmaashid lakin waxaa ka ficnayd maaragtay inuu isticmaalo sheekhu maaragtay alawal ayaa ka ficnayd nacam h marka wuxuu yihi sheekhu alxamdu lilah ilah baa mahadle alqadiimi yani alawal horeeyey albaari abuuray kaa'inaadka oo dhan uma salaatuhu naxariistiisa ayay culimadu u badan yihin inay ku fasiraan lakin waxaa fiican in lagu fasiro sida ka asaxday taabicigii ee abulcaaliya oo uu yihi salaatu llahi hanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika waa ilaahay ama nabi moxamed markuu ilahay ku salinayo waxaa laga wadaa inuu ilaahay ammaano nabiga malaa'igta agteeda uu ku ammaano malaa'igta salaaday nabiga ku saliyaanna waxaa laga wadaa adducaa bukhaari ayaa saxiixiisa kusoo wariyey abulcaaliya hadalka abulcaaliya ayaa fiican lagu fasiro sida imaam ibnulqayimna uu caddeeyey marka haddaad tiraahid naxariistiisana waa alxamdu lilah oo culimo badan baa saas qabta uma salaatuhu ammaanta ilaahay cala almukhtaari nabigii la doortay mukhtaar waxa uun la mid tahay almustafa iyo almujtaba kii la doortay weye qur-aankan allah wuxuu ku yidhi allahu yastafi min almalaa'ikati rusulan wa min annaas ilaahay waa ka doorta rusul malaa'igta iyo bini aadamkaba ka doorta warabuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar rabuka waa ka rabbiga waa ka abuura cid wuxuu doono doortana cidduu doono marka nebi maxamed ilahi wuxuu u doortay inuu nabi ahaado oo rasuul ilahay noqdo ilahay baa u doortay subxaanahu wa tacaala marka wuxuu sheekhu wuxuu yidhi wabacdu intaa kadib ha ka qaado siirata arasuuli nabi maxamed siiradiisii rasuulka siiradiisii calayhi isalaatu wassalaam qaado kelimatu haaka waa bimacnaa khud qaado wey bacduna wuxuu ka wadaa bacda alxamdi waathanaa waasalaati cala rasul sal ly slam intaan ama ilahay ku mahadinay kadib oon ammaanay kadib oon ku salidinay rasuulka sal ly slam kadib haaka siirata arasuuli rasuulka siiradiisii iga qaado manduumatan xaalay tahay mid tax gabay ah mid yani ma aha nasri ma aha waa gabay muujazatan oo lasoo gaabiyey alfusuli muujazat alfusuli fasaladeeda ay ka kooban tahayna lasoo gaabiyey bimacnaa axdaasta iyo waqaa'icda ay ka kooban tahay waa lasoo gaabinayaa tafsiil ma samaynayo saas ayuu sheek ka wadaa ijaasku waa ikhtisaar waa soo gaabin baa laga wadaa soo gaabin leanna kitaabku waa kitaab yar wuxuu rabaa sheekhu inuu markaas si gaaban u sheego isagoon wax badanna ka tegeynin marka gaabintu hadday naqsi keenaysa ma fiicna lakin hadday wixiina kuu sheegayso lasoo gaabiyana waa waa balaago wey marka sheekha raxmatullahi aleyh si fiican buu yeelay marka wuxuu leya wabacdu intaa kadib waxaa ka qaado siirat arasuuli nabiga siiradiisa aleyh isalaatu wassalaam siira waxaa la yidhahdaa aariqa ba siira le luqada carabiga ama xasana ariqa alxasana kanat aw sayi-a marka fasiratu aariq aariqa siiradu marka waa ariiqada un lakin haddii loo idaafeeyo cid fiicanna wax fiican bay noqonaysaa haddii waxun loo idaafeyn waxun bay noqonaysaa marka markii nebi maxamed loo idaafay alayh isalaatu wasalaam laa shaka inay noqonayso azkaa siiratin cala aliطlaaq kama qaala alculamaa siiratan ugu wanaagsan ee ugu tahiran ee ugu fiican bay noqonaysaa waa xagga luqada marka la eego siirada waxay noqonaysaa aariqa ama xagga culimadu waxay u yaqaanaan isilaaxa culimada waxaa la yidhaahdaa dikru akhbaari الnabiy salى الlahu alay slam dikru akhbaari الnabiy sal ه lay slam mundu wilaadati ila an laxiqa bitafiq ilaclaa in laga sheekeeyo nebiga akhbaartiisii markii la dhalay laga soo bilaabo ilaa uu maaragtay ilaahay oofsaday alayhi الsalaatu wasalaam ya siira la yidhahda siirada rasuulka sala اlahu alay slam marka rasuulka uu sheegayna waa nebi moxamed alayh الsalaatu wasalaam uu halka ka hadlayo manduumana waan sheegnay waxa weeye kelimatu manduuma waa asalkeed waxaa ka timid aljamcu wataaliif in shay laysu keeno yaa la yidhahdaa lakin hadda wuxuu ka wadaa alkalaamu almawzuun almuqafa kalaam miisaan ku socda oo kaafiye leh yani wuxuu ku dhamaadaa hal hal shay buu ku dhamaanaya markaad ufiirsato gabaygiisa beyt kasta isku simu u dhamaanaya marka waa nidaamka oo maaragtay tawaafi baa la yidhahdaa oo kelimada oo isku shay ku dhamaanaysa ayaa la yidhahda marka kawaafida marka kalaam miisaan ku socda oo kawaafi leh ayaa laga wadaa yani meeluu ku dhamaado isku nooca ayuu leeyahay intaasa laga wadaa sheekha wuxuu kuda bacdu inta kadib haa ka qaado siirat arasuuli sala allahu alay wasalam rasuulka siiradiisii manduumatan xaalay tahay mid tax tax taxan oo maaragtay oo mi oo miisaan ku socota saan sheegnay muujazatan lasoo gaabiyey alfusuul muujazat alfusuul fasaladeedana lasoo gaabiyey fasalka faslin sheekhu kuma dhahayo lakin wuxuu tirinayaa mawduucaadka siirada ayuu tartiibiyey oo wuxuu ku tartiibiyey xasab alaxdaas si ay u dhacday sanad walba wixii dhacay buu ku keenaya saasuu ka wadaa marka faslun yatluhu faslun asagu muuna magacaabin fasaladii lakin markuu sanad kasta wixii dhacay kuu sheegay macnaha saasuu u taxay nacam saasuu u taxay marka kelimatu fasl sheekhu ma caddaynin lakin tartiibkuu sameeyey baa kutusinaya inuu ku socdo si nidaamsan axdaasta iyo sanad kasta say u dhacday u sheegaya sheekh wuxuu yidhi beytka labaad mawli mawliduhu dhalashadiisa rasuulka sala allahu alay salam fi caashiri alfadiil waxay ahaatay tobankii bishii fadliga badnayd rabiicin ilawali bisha rabiic ilawal ahayd bisha rabiic alawal waa la yaqaanaa aha waa bilaha hijriga marka la tiriyo muxaram iyo safar iyo rabiic alawal iyo rabiic athani waay marka waa bisha saddexaad marka la tiriyo bilaha hijriga ah marka rabiic alawal bishaas waay waxayna kusoo aadaysaa su isagoo inoo sheegi doono bisha bisha afraad ee sanadka milaadiga ayay kusoo hagtaa oo abril ayay kusoo hagtaa inta badan marka wuxuu yidhi mawliduhu nabiga waxaa la dhalay alayh isalaatu wassalaam fi caashiri alfadiil bishii tobankii bishii fadliga badnayd rabiic ilawal ee rabiic ilawal loo yaqiino magaceeda caamal fiil sanadkii maroodiga sanadka maroodiguna waa macruuf ilaahay baa qur-aan kusoo dejiyey nabiga korkiisa alayh isalaatu wassalaam oo suuratu alfiil bu ilahay suurad ku magacaabay alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi alfiil suuraddaasaa ka sheekaysay marka soo koritaankana waxay ahayd abraha oo kusoo duulay kacbada inuu dumiyo ilaahayna ka hor istaagay oo shimbir buu ku diray oo baabi'isay isagii ciidankiisi oo maroodi buu watay maroodigii oo loogu magac daray marka sanadkaas sanadkaas ayuu nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam saas ayaa laga wadaa marka caamal fiili sanadkii maroodiga laakinamaa almashhuur waxaa mashhuura bu yii lakin yani hadalkii hore lagu lakinama hadalkii hore lagu noqon yahay almashhuur sida mashhuurka ah thani cashirihi bisha labiiyo tobankeeda ayaa macruufa oo culamada siiradu ay u badan yihiin isagu tobanka weyuu yidhi laakiin khilaafkiibuu ku ishaaray oo wuxuu kuleeyahay waxaa jira qowl kale oo odranaya oo mashhuura labiiyo tobanka bisha rabiicul awal buu nabigu dhashay calayhi isalaatu wassalaam fi yawmi lithnayni marka khilaaf baa ku jira asagu sheekhu saasuu ku tegay tobanka labiiyo tobankii siirad kutubtu siirad u badan tahay wax daliila oo caddaynaya oo kala xukumayana ma jiraan waxaan ka ahayn athar ku soo arooray imaam malik uu ku wariyey kitaabkiisa muwata ah oo athar ah oo maaragtay moxamed ibnu jubair ibn muطcim taabici jaliil oo maaragtay uu leeyahay fi thamin min rabiic alawal buu nabigu dhashay calayh isalaatu wassalaam sideedda bisha rabiic alawal ayuu dhashay atharkaas imaam malik wariye ma ahane maaragtay taabici warkiisa ma ahane wax kale lama hayo jumhuurtuna waxay qabaan labiiyo tobanka sheekuna wuxuu ku tegey laakiin culimadu taxdiidkan waxay isku haystaan maaragtay maalinta ee bisha iskuma haystaan iyo sanadka midna marka fi yawmi lithnayni ayuu dhashay maalintii isniinta ahayd tuluuca fajrihi markuu fajarku beriyey markuu waagu beriyey salaada subax aadaankeedu waktiu ku aadan yahay macnaha markii fajarka qoraxda ma aha fajarka waagu ku beriyo ee saadiqa ah waktigaasuu dhashay ayuu leeyahay taana khilaaf baa ku jira oo qaar waxay leeyihin habeennimadiibu dhashay qaarna waxay leeyihiin subaxnimadiibu dhashay calaa kulli xaal waxaa lagu jamcin karaa habeenka aakhirkiisa niskiisa dambe ayuu dhashay nabigu calayhi salaatu wassalaam oo subaxii waktigiisa bilowga ah waktigaas ayuu dhashay wawaafaqa wuxuu kusoo hagaagayaa waktigaas bisha rabiicu alawal waxay kusoo hagaagaysaa alcishriina tobanka labaatanka min naysana bishaas naysan la yidhaahdo waa abril baa laga wada wa qablahu marka bisha abril ayay ahayd buu leeyahay sanadka milaadiga marka loo noqdo sida uu sheekhu halkan ku caddaynayo sheekhu raximahullah wuxuu yidhi fi yowm lithnayni tuluuca fajrihi wawaafaqa alcishriina wuxuu waafaqay dalasa nabigu waxay waafaqday marka loo eego bisha rabiicu lawal tobankeediisu isagu sheegay ama laba iyo tobanka culamadu say u badan yihiin iyo warar kaleba waan sheegnay wawaafaqa alcishriina ayuu kusoo hagaagay macnaha wuxuu waafaqay maalinkaasi labaatanka bisha naysaanka loo yaqaan macnaha bisha bilaha milaadiga ah bisha afraad wey wa qablahu intuusan nabigu dhalanin ka horna xaynu abiihi aabihii geeridiisibaa xaana soo xaadirtay xaynku waa halaag yani halaaku abiihi yani mawtuhu ka wadaa mawta ugu dhintayn buu ka wadaa saasuu ka wadaa wa qablahu dhalashada nabiga ka hor xaynu abiihi aabihii geeridiisa ayaa noqotay xaana soo xaadirtay oo timid bimacnaa nabiga uurka ku jira ayuu geeriyooday aabihiis cabdullaahi marka uurkaa lagu waday laba bilood bu ahaa ka badan bu ahaa culamadu war badan bay sheegeen laakiin nabigu alayhi salaatu wassalaam inuu aabihii isagoo uur ku jira dhintay waa itifaaq marka saas ayaa saxiixa ayib maalinta isniinta inuu nabigu dhashayna war kama taagna maalinta isniinta inuu nabigu dhashayna maalin isniina wax doodihii kama taagna culimaduna saas ayay isku waafaqsan yihiin inuu maalin isniin nabigu dhashay calayhi salaatu wassalaam laakiin waktiga qoraxda soo baxday mar badan baa ka jira calaa kulli xaal axaadiis saxiixa kusoo arooray rasuulka sala allahu alayhi wasalam in la weydiiyey soonka maalinta isniinta oo uu yidhi daka yawman wulidtu fiihi wa yawman buciftu aw unzila calaya fiih waa maalin lay dhalay maalinkaas isniintu oo laysoo bixiyey oo nabi layga dhigay ama quraan ama laygu soo dejiyey waxyo marka riwaayaadka waxay caddaynayaan nabigu inuu dhashay calayh isalaatu wasalaam maalin isniina sida saxiixa muslim ku sugan xadiidka abi qataada alansaari radia allahu canhu aha marka waa xadiis waa axaadiistaas waa saxiix marka wax dooda kama taagna dadka odhanaya marka waxaan maaragtay u dabaaldegaynaa maalintaas oo xus baan samaynaynaa mawlidka waxaa loo yaqaan haddii bidcay la yimaadeen nebigu xus alla samayna ma dhihin isaguna ma samaynin saxaabaduna ma samaynin taabiciintuna ma iyagaana imaga jeclaa nabiga aleyh isalaatu wasalaam marka waa bidco cusub ay dadku la yimaadeen afar qarni kadib afar boqol oo sano kadib baa la bilaabay dawladii faatimiyiinta ayaa bilowday wax saxana ma aha maaragtay wax saxana ma aha wax diinta kasoo horjeeda marka arrin saxiixa ma aha waa shay bidcaa oy la yimaadeen oo qofka loo baahanya inuu ka fogaado inuu nabigu agoon ahaana haddii qur-aankaaba caddeeyay oo alam yajidka yatiiman fa aawa oo ilahay musan agoonnimo ku adigu agoon musan ilaahay subxaana watacaala kusoo dhaweynin oo wajadaka daalan fahada wajadaka caylan faaqna suuratu adduxa ba ka sheekaysay sheikhu wuxuu yihi wa bacda caamayni laba sano kadib yugadaa wuxuu noqday nebigu fatima mid ka go-a naaska nacam oo nuujintii ka go-a jaa-ad waxaad waxaad waxaa la timid bihi asaga murdicuhu tii nuujinaysay saliiman xaalu yahay mid caafimaad qaba xaliimatun baa la timid biummihii bay u keentay hooyadii wa caadad way la laabatay bihi nebiga liahlihaa reerkeedii bay kula noqotay oo kamaa aadadsay iyadoo ay rabtay ayaa loo yeelay halkan sheekh wuxuu ku ishaarayaa oo nabiga alayh isalaatu wasalaam sida ka caadati alcarab in la nuujiyey laba sano oo baadiyaha la geeyey oo lagu soo nuujiyey baadiyaha marka qur-aankan allah wuxuu yihi walwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca hooyooyinku waxay nuujinayaan awlaadooda laba sano oo kaamila qofkii raba inuu dhammaystiro nuugmada ilmaha marka taasuu sheekhu ishaarayaayo wuxuu yidhi nabiga gabadh xalimatu sacdiya la yidhaahdo ayaa kaxaysatay bintu xalima bintu abi du'ayb assacdiya ayaa nabiga intay maka ugu timid sida caadada carabta yaa kaxaysatay baadiyay u kaxaysatay waxna waa lagu siin jiray macnaha isagoo agoona marka way la tagtay barako badan bay ka artay reerkeedii kadibna allah subxaana watacaala wuu barakeeyey marka laba sano say ballantahay markay dhamaatay maka kusoo celisay hooyadii bay u keentay waxay tiri wiilkan inaan la noqdaan rabaayaa lai ogolaado la noqaa lagu yidhi waa la siiyo la laabaa lagu yidhi macnaha soo hahay haddana saasuu sheekhu marka sheegaya wa bacda caamayni laba sano kadib yuhadaa wuxuu noqday ay saara wa asbaxa saara wa asbaxa wuxuu noqday nabigu fatiiman mid ka go-a naaska oo laga fasliyo nuugmadii loo laga joojiyo jaa-ad waxaa la timid bihi asaga murdicu tii nuujinaysay si laisku ogaa labadii sano ay soo celisay saliiman asagoo nabad qaba oo bad qaba oo caafimaadkiisa maasha allahu yahay maxaa yeelay baadiyaha ayaa caafimaad badan marka magaalooyinka loo eego waxay carabtuna baadiyaha ugen jiray ilmaha inuu luqada ku barto si fiican inuu adayg ku barto geesinimada ku barto inuu nin noqdo fiican yani oo culus hadhow oo miisaan leh oo dadka agtooda maaragtay oo awood leh maxay ahan dad ku nool adayg iyo kuleyl bay ahaayeen maaragtay saxarahaasay ku noolaayeen marka saliiman isagoo caafimaad qaba xalimatun xalimatun baa la timid waa xalimada hadda magaceeda sheegeen xalima bint abi du'ayb assacdiya liummihi hooyadii bay u keentay maaragtay aamina wacaadad way la laabatay xalima bihi nabiga liahlihaa yacni fii raxlihaa reerkeedii meesha deganeed ay kula noqotay kamaa araadad say iyadu jeclaayadoo ay rabtay ayaa loo sameeyey iyadaa codsatay waana loo yeelay maxaa le nabiga baraka badan bay ku artay alai issalatu wassalaam ayib sheekhu wuxuu yii bacda shahrayni laba bilood kadib ayuu inshiqaaqu badnihi nabiga calayh isalaatu wassalaam calooshiisa jeexitaankeedu u ahaaday wa qiila waxaa la yidhi bacda arbacin afar sano kadib min sinii cumrigiisa calayhi isalaatu wassalaam ayay ahayd marka labadaa qowl baa ku jirta waxa nabigu cumrigiisa wuxuu ahaa marka calooshiisa la jeexay laba bilood kadib markii ay la noqotay xalimatu sacdiya markay laba sano isagoo jira khayrkiisa u keentay haddana la laabatay laba bilood kadib ayaa la jeexay wa qiila bacda arbacin afar min sinihi afar sano kadib markuu nabigu cumrigiisu ahaa kadib ayaa la jeexay marka laba qowl wey laba sano iyo laba bilood buu jiray iyo afar sano ayuu jiray nabigu alayh isalatu wasalaam taas marka wax kala caddaynaya anigu ma hayo laakiin waxa uun sugan nabiga in la jeexay calooshiisa laba goor alayh isalaatu wasalaam oo kala duwan marna da'diisu wa yarayd ama afar sana ha noqoto ama laba sana iyo bila ha noqoto marna markii nebinimadiisa kadib loo kaxaynayay alisra walmicraaj ayay ahayd intaasaa saddexa labadaa goor oo maaragtay sugan culamada qaar waxay sheegeen saddex iyo afar iyo laakiin warkaasi ma sugna marka wuxuu ishaarayaa nebiga in la jeexay alayh isalaatu wasalaam saxiix muslim sida ku sugan xadiiskii anas isagoo carruur la ciyaaray in lasoo qabtay nebiga oo calooshiisa la jeexay qalbigiisa lasoo saaray haddana la jeexay qalbigii laga saaray wixii xumaan ahaa oo dhan la dhaqay biyo zamzam lagu dhaqay xikmad iyo khayr oo dhan laga buuxiyey markaas la isku tolay mar labaad nebiga alayh isalaatu wasalaam maaragtay calooshiisi iyo qalbigiisiba la tolay taas ayuu marka sheekh halkan ku ishaaray saas darteed wuxuu yihi fa bacda shahrayni laba bilood kadib ayuu inshiqaaqu batnihi calooshiisa jeexitaankeedu ahaaday waqiila waxaa la yidhi bacda arbaciin afar sano markuu nabigu jiray min sinihi cumrigiisa ayay ahayd marka taasina saas ayay u dhacday wuxuu intaa kadib sheikhu wuxuu yihi wa bacda sittin lix sano kadib lix sano markuu cumrigiisu ahaa nabigu alay slat salaam maca shahrin jaa'i markii lagu daro bil bil markaas soo gelaysa bisha soo gelaysa ee ku xigta laba lix sano iyo bil yani markii bishaa oo weliba bishaas ay tahay mid bila oo markaas soo gelaysa wafaatu ummihi hooyadii hooyadii ayaa dhimatay cala alabwaa'i bay ku dhimatay meesha magacaa leh oo udhexaysa waa makaan wey maka iyo madiinay udhexaysaa sababtana waxay ahayd intay nabiga kaxaysay alayh isalatu wasalaam isagoo markaa yar bay raabtigii ilaa akhwaalii bay aaday ziyaaro u aaday oo beri najaar oo madiina deganaa markay soo noqonaysay geeridii dhexal ku qabatay o dhimatay nacam marka hooyadii waxay dhimatay isagoo lix tala jira nabigu alayhi isalaatu wasalaam aha taas ayuu noo sheegayaa marka abwa waa meel magaceed sidaa sugan oo maaragtay u jirta beenmaka walmadiina bay culimadu yidhahdaan aan aada uga fogeyn maaragtay marka la eego madiina xoogaa u jirta laakiin xoogaa bay u jirtaa marka waa meel magaceed waayo oo xoogaa madiina u jirtaa lakin xagga makay ka jirta xagga maka ayay ka jirtaa ayib nabigu alay slat slam wuu ziyaartay qabrigii hooyadii qabrigii hooyadii wuu ziyaartay isagoo ooyhayuu kasoo laaftay saxaabada marka wuxuu ku yidhi waxaan damcay hooyada inaan ilahay dambi dhaaf u weydiiyo laakin waa la ii diiday rabbigaba ii diiday laakin ziyaara inaan ziyaarto ii ogolaaday qubuurta ziyaarta aakhiray idin xusuusinaysaa xadiiska saxiix muslim buu kusugan yahay saxiix muslim ayuu kusugan yahay halkaa waxaa laga qaatay in qubuurta gaalada xataa la ziyaaran karo adiga oo hadafkaagu yahay inaad lakin u ducayn maysid u ducayn maysid hooyadii baa loo diiday nabigu inuu duceeyo maadaama ay ku dhimatay jaahiligii hore ay ku dhimatay loo diiday inuu u duceeyo maxaad u malaynaysaa marka cid kale marka qof gaala looma duceynayo lakin waa ziyaaran kartaa qabriga qubuurta adoo ku cibro qaadanayo cibraakhir inaad ku xusuusatid bas lakin gaal looma duceyn karo lakin muslimiinta haddaad ziyaarta qubuurtooda u ducee a in iyaga la baryo maayo waa in iyaga loo duceeyo ilahay loo baryo ayib marka inaan gaal loo duceyn karin baa meesha laga qaadanaya siduu qur-aanka oo saraaxa u yidhi arrintaas wajaduhu nabiga awowgiis lil abi xagga aabaha awowga uga ah laba awowga jirta awowga hooyadaa dhalay iyo awowga aabaha dhalay marka kan wuxuu ka wadaa ka aabihii dhalay jaduhu nabiga awowgii lil lil abi xagga aabaha uga ahaa lil abi cabdulmualib magaciisa la dhihi jiray cabdulmualib ahaa bacda hamaanin sideed sano markuu nebigu jiray kadib buu maata dhintay awowgii min gayri kadib warkaas oon been ahayn taana waa masalada labaad oo sheekh inoo caddeeyey oo ah markuu aabihii dhintay awowgiiba kafaalo qaaday awowgiina wuxuu kaga dhintay sideed sano marka hooyadii ba dhimatay aabihii baa kasii horeeyey awowgii ba ku xigay ayib marka wuxuu yidhi sheekhu huma abu aalibin markuu awowgii dhintay abu aalib alcamu oo adeerkiisa ayaa kafaal kafaalo qaaday nabiga khidmatahu khidmadiisa khidmadiisa waxaa kafaalo qaaday nabiga in loo khidmeeyo waxaa kafaalo qaaday abu aalib oo adeerkiisa markuu awowgii dhintay uma ila shaami shaam buu raxala nabiguu gaadhay alayhi salaatu wasalaam yani balaga ila shaam shaam buu safar ku gaadhay rasuulku sal ly slam isagoo la socda adeerkii abu aalib adeerkii abu aalib wadaka markaasina bacda caami ithnay cashra waxay ahayd sanadkii labiyo tobnaad ee nabiga dhalashadiisa alayh isalaatu wasalaam labiyo toban sana u jiray marka wadalika bacda caami bacda caami ithnay cashar sanadkii labiyo tobnaad ayuu maka ah markuu aaday oo halkaas shaab aaday wa kana min amri baxiira waxaa ahaaday wa kana waxaa ahaaday min amri baxiira baxiira arrinkiisii mashtahar wixii soo caanbaxay wuxuu ka wadaa waxa soo caanbaxay mas'aladii ku saabsanayd ninkii la oran jiray raahibka ahaa ee baxiira la dhihi jiray oo marka meeshan hadda urdun loo yaqaana ku noolaa markay u tageen oo raahib buu ninkaas ahaa nin suufi camal oo yaani diintii nasaarada haysta diintii nabiyullaahi ciisa wax ka haysta ayuu ahaa marka halkaa tageen ayuu ninkii wuxuu iskaga cibaadaysan jiray meel asaga uuma kasoo bixin markuu nabiga arkay alayhi isalaatu wasalaam ayuu soo baxay oo dhex jiray maaragtay safarkii ilaa uu asaga ka gaadhay oo u tegay markaasaa wuxuu ku yidhi wuxuu ku sida imaamu tirmidi kitaabkiisa uu ku wariyey jaamica wuxuu ku yidhi maaragtay adeerkiis wiilkan celi waxaad ku celisaa meeshaad kala timid yaan hadhow dhib soo gaadhin maxaa yalay nabi uu noqon doonaa ayuu u sheegay arrin yaab la wa kitaabkiisa ayuu ku ku gartay oo calaamadihii uu siiyey markii ay weydiiyeenna wuxuu ku yidhi waxaan arkay waxaa hadhaynayay daruuraha ayaa kor socday geeduhuna way way kusoo leexanayeen oo maaragtay markuu ag maro day saa ugu soo dhawaadaan bay hoos ka dhigayeen madaxi jidhkiisa oo dhan marka wuxuu am wuxuu yidhi isagayna yuhuudda u dilin ninkan dib ula laabo ayuu ku yidhi maarata hadday ogaadaan waa khatar bay ku yihiin marka dib buu u laabtay dib buu u celiyey maarata sida imaamu tirmidi kitaabkiisa jaamica uu ku wariyey maaragtay marka waana war sugan way oo sax ah oo saxiixa way saxiixu siirat saxiixu siira oo albani uu takriijiyey ayaad eegi kartaa maarata safxada soddon iyo koowaad halkaasaad ka helaysa marka waa saxiix qisadaasi way asaxday sidaa inay u dhacday ayib taasuu marka sheekhu inoo ishaaraya halkan oo inoogu caddeeyey uma abu aalibin alcamu kafan abu aalib adeerkiisa kafaalo qaaday khidmatahu khidmadiisa uma ila shaami raxal shaam ayuu nabigu gaadhay oo safar ku gaadhay wadaka bacda caami caami ithnay cashar labiyo toban sana markuu nabigu jiray wa kana min amri baxiira wa kana waxaa ahaaday min amri baxiira suufigaas baxiira la yidhaahdo arrinkiisa mashtahar wixii aada loo usoo caanbaxay la yaqiinay oo ah inuu warkaas ku yidhi oo dib markaa nabiga loo celiyay calayhi salaatu wasalaam markuu aayado badan iyo calaamo badan nabinimadiis kutusinaysa uu ogaaday oo arkay ayib wa saara waxuu aaday oo u socday naxwa shaami waxaa aaday shaam xaggeeda ashrafu lwaraa khalqi ilahi kii ugu sharafta badnaa nabigu ka wada alay slatu asalaam fi caami khamsatin wa cishriina dhkuraa markuu jiray cumrigiisu shan iyo labaatan sano ee udkuraa saa xus liumminaa lisaalixi umminaa khadiija khadiijo darteed buu lou aadayo mutajiran xaal uu yahay mid business iyo tijaara u aaday meesha wuxuu u aaday arrintaas inuu soo tijaaraysto markii hore aadeerkii buu iska raacay wuu yaraa laakiin markan waa nin weyn khadiijana weli mayna isguursan xoolo badan bay lahayd gabadhaasi radia allahu canha marka waxay ammaanuhu nabiga kusoo caanbaxay marka waxay tiri xoolahan qaad halkaa aad anuma bixi karo raggan ma raaci karo marka inoogu soo mushtar ku samee marka qayb bay yaad ku leedahay maara tijaarada yaad qayb ku leedahay shariik buu marka ahaa sharikad buu la noqday faa'iidada inay wax ka qaatay ku heshiiyeen marka maalkii khadiijo xaggaa la aaday ayuu ka wada isbena weli welina ismay guursan wasaara naxwa shaami waxaa aaday shaam xaggeeda u safray ashraf ulwaraa khalqigii u sharafta badnaa fi caami khamsatin wa cishriina shan iyo labaatan sano marka u ahaa cumrigiisu udkura saa xus liummina khadiija khadiijatin hooyadan khadiija waxay hooyadan ku noqotay nabigaa guursaday alayh isalaatu wassalaam wa azwaajuhu ummahaatuhum nabiga xaasaskiisu waa hooyooyinka yay ahaayeen mu'miniinta oo dhan xagga marka la eego inaan la guursan karin gadaashi iyo xagga ixtiraamkay ku ahaayeen lakin xagga khadawada maya ajnabi bay naga ka ahaayeen ragga ajnabiga mutajiran xaal uu yahay mid tijaaro uu aaday oo maalkeeda kusoo tijaaraystay wacaada wuu soo laabtay fiihi sanadka dhexdiisa raabixan xaaluu yahay mid kus ku ku soo guulaystay tijaaradii oo macnaha ka faa'iiday raabi ribxigu waa faa'iido mustabshiran oo bishaaraystay faa'iido badan buu ka helay fa kaana fiihi caqduhu fa kaana waxa ahaaday fiihi sanadka dhexdiisa caqduhu inuu mehersaday calayha khadiija meherkana wuxuu dhacay ayada ayaa cid u dirtay inay maratay rabto ay inay guursata rabto wuuna ogolaaday nabigu alay salatu wasalaam kadib baa lagu meheriyey fakana fiihi fakana waxaa ahday fiihi sanadka dhexdiisa caqduhu meher inuu nikaaxiisa uu nabigu nikaaxsaday caleyha korkeeda wa bacdahu caqdigaas damiirku wuxuu noqonaya caqdigaas meherkaa kadibna ifdaa'uhu inuu la aroos galay ilayha iyada ifdaagu waa gaadhitaan wixii uu rabay qofku gaadho marka wuxuu ka wadaa nabigu aroos buu la galay khadiija oo maaragtay xiriir buu la sameeyey taasuu ka wada wabacdahu ifdaa'uhu nabigu inuu la aroos galay ilayha iyada inuu gaadhay macnaha inuu la aroos galay oo saas ayuu ka wadaa sheikhu raximahullah marka dhismaha yani ifdaa'uhu wuu dhistay oo macnaha uu la aroos galay saas ayuunbu ka wadaa sheikhu ee wax kale ma ahan ayib wuxuu yidhi wa wulduhu wa wulduhu caruurtiisu minhaa khadiija xaggeeday ka ahaadeen khala ibrahim ibrahim marka laga soo reebo ilaa ibrahim ibrahim waxaan ka ahayn maaragtay inta kale iyadaa u dhashay kulligood waxaan ibrahim ka ahayn marka ibrahim waa la yaqaana ciddii dhashay oo maariya alqibtiya gabadhii la dhihi jiray radia allahu canha oo masar kasoo jeeday ayaa dhashay marka ibrahim nacam oo nabigana hadiyad ahaan loogu soo diray wa wulduhu caruurtiisa oo nabiga calayi slat salaam wuldu waa jamcu walad waladkiibaa maaragtay wuldu lagu jamciyey misla ust oo kale oo asad ba ust lagu jamciyaa saas oo kale wa marka waladka waxaa soo gudagelaya wiilasha iyo gabdhaha labadaba qur-aankuna allah wuxuu ku yidhi yusiikum allahu fi awlaadikum lizakari mislu xadi luntayeyn ilahi wuxuu dardaarmayaa fi awlaadikum caruurtiina gabdhiyo wiilal buu ku jiraan marka dardaaranka wa wulduhu caruurtiisa minhaa khadiija xaggeeda ka ahaadeen khala ibrahim ilaa ibrahim ibrahim maahane alawal lqasim waxaa uga hor dhashay qasim oo nabiga loogu kunyoon jiray abalqasim ama abulqasim xaaza wuu koobay oo wuu helay atakriima karaameyntii ayuu helay oo nabiga loogu loogu kunyooday isaga oo nabigu waxaa dhihi jiray abalqasim halkan waxaan ka qaadanaya sunnada ah ilmaha wiilasha ka ugu weyn in hooyada iyo aabahaba loogu kunyoodo oo maaragtay umuqasim iyo abalqasim hakada in lo in loogu kunyoodo maaragtay nacam marka falawal lqasim buu ahaa alqasimu maldhishi magaciisa xaaza wuxuu koobay oo helay macnaha atakriima karaameyn maadaama nabiga la dhihi jiray abalqasim saas ayuu ka wadaa maxaa yeelay wuxuu yaxuuzu macnaha jamaca wuxuu kulmiyey macnaha atakriim sharaftaasu helay wa zaynabu baa ku xigtay gabadha zaynab la yidhaahdo ruqayatun baa ku xigtay wa fatima fatima ku xigtay wa umu kalthumin umu kalthum baa ku xigtay lahuna gabdhaha khatima tii ugu dambaysay wayuu sheikhu yidhi halkan sheekhu wuxuu ku sheegay marka caruurta nabiga alayh salatu asalaam tiradood intay ahaayeen nacam marka halkaas waxaad ku haysataa hal bayno weli aynaan maarata isa sheegin oo beytka soo socda uu ku sheegi doonaa wuxuuna wuxuu sheegay ibraahim iyo qaasim oo laba wiilah iyo gabdhaha oo afara zaynab iyo ruqaya iyo fatima iyo umkaltuum marka waxay noqonayaan afar lix marka waxaa hadhay hal wiil baa ka hadhay oo la dhihi jiray cabdullahi oo uu soo wada sheekhu marka carruurtii toddobay noqonaya nabiga alay slat sida saxiixaana toddobada ilmood ayuu nabigu dhalay alayh isalaatu wassalaam kulligoodna hortii bay dhinteen waxay kasoo waxaan ka ahayn fatima ka ahayn marka sheekhu wuxuu yidhi wa zaynabu ruqayatu wa fatima umu kalthuumin lahuna khatima waxaa ugu dambeysay umu kalthuum lahuna gabdhaha khatima tii lagu khatimay ugu dambeysay waayo lakiin culimada qaar waxay leeyihiin waxaa ka yarayd fatima ka yarayd bay culamada qaar qabaan oo khilaaf baa ku jira mas'aladaasi saa ula soc culimada qaar waxay leeyihin fatima ayaa ka yarayd fatima ayaa ka yarayd nacam lakiin sida saxiixa ah ee sugan ee ibnu sacadna abaa fi tabaqaat tabaqaat ibnu sacad uu ku sheegay waa sida sheekhu hadda uu maray nacam wuxuu yidhi sheekhu markaa wataahiru kii daahirka ahaa atayibu wanaagsanaa cabdullaahi ah magaciisu cabdullaahi weeye wataahiru atayibu cabdullaahi waxaa kaloo carurta kamid ah buu sheekhu ku yidhi wataahiru kii daahirka atayibu cabdullaahi ha ayaa maaragtay kamid ah waqiila waxaa la yidhi kullu ismin magac kasta oo ah daahir iyo tayib iyo cabdullaahi lifardin mid buu usugan yahay zaahin qurux badan bimacnaa wuxuu ka wadaa khilaaf baa ku jira culamada qaar waxay yidhaahdeen daahir iyo tayib iyo cabdullaahi waa saddex qof ee hal qof maaha taasuu ku ishaaray kiilada sida saxiixaana waa warka hore o wataahiru tayibu labada magac cabdullaahi un weye cabdullahi ba laga wadaa ayaa carurtiisa kamid nabig alay isalatu wasalaam ee laba ilmood oo kale maaha waqiila waxaa la yidhi kullu ismi mac kasta oo tayib iyo daahira iyo cabdullaahi lifardin buu usugan yahay mid carurta nabiga kamid a zaahin qurux badan lakiin sidaas saxda waa warka hore wa oo sheekhu uu ka horreeyey walkullu fi xayaatihi daaqu lximam wuxuu yihi dhammaantood walkullu dhammaan carruurtaasoo dhan nabiga alay slat slam fi xayaatihi nabiga noloshiisii ayay daaqu dhadhamiyeen alximam geerida way dhinteen yani lmowt buu ka wadaa ximamka waa geerida wakti horey dhinteen nabiga ka hormareen wa bacdahu halkaasuu kasoo reebahay wa bacdahu gadaashi fatima fatima ayaa dhimatay binisfi caam sanad niski yani lix bilood bay ka dambeysay awlaadiisa marka la eego lix bilood bay nabiga ka dambeysay alayh isalatu wasalaam nabigana saa ugu bishaareeyey sida bukhaari muslim wariyen xadiiska caaisha waxay tiri caaisha ana fatima caashat bacda rasuuli illahi sittata ashhur sida bukhaari muslim ku sugan caaisha waxay macnaa waxay tidhi fatima waxay noolayd nabiga kadib lix bilood saasay ku geeriyootay nabiguna wuu u sheegay in maaragtay ay ka daba imaan doonto si dhaqso ah aadna wuu u jeclaa xaaskii cali ibn abi taalibna baati noqotay xasan iyo xusein iyo carruur badan oo kala dhashay radia allahu canhum jamiican walkullu dhamaan fi xayaati nabiga noloshiisii ayay daaqul dhamiyaan alximaam geerida wa bacdahu kadibna fatimatu fatima ayaa dhimatay binisfi caam nabiga gadaashi yani nisfi caam bay dhimatay sanad nuskii marka le waa lix bilood wa bacda khamsin wa thalaatiin shan iyo soddon sano ya xadara waxaa soo wuxuu nabigu xaadiro ka qayb galay markuu cumrigiisu ahaa rasuulku wa bacda khamsin wa thalaathiina shan iyo soddon sano markuu ahaa nabiga cumrigiisu alayh isalaatu wassalaam xadara wuxuu ka qayb galo xaadiray nabigu bunyaana bayt illah gurigii ilahay waa kacbada eh dhisitaankiisii lamaa waktigii andathar oo maaragtay baaba-ay oo tirtirmay daad baa kusoo rogmaday bayna culimadu markaasuu baaba-ay markaasay dib u dhiseen quraysh uu ka qayb galay nabigu alayhi isalaatu wassalaam qiso yaabyaana ka qabsatay rasuulka sal ly slam oo ahayd marka dhagaxa la qaadaya adeerkii ayaa la joogay cabaas markaasu wuxuu ku yidhi marada isaga dhig oo hoos guntigu qabay iska furo garabka iska saar dhagax isaga dhig buu ku yidhi markuu nabigu furay dhulku ku dhacay indhaha taagmay maradii wuu isqaawiyey ilan waa loo diidanaa ilahi baa u diidanaa subxaana watacaala maradaydii maradaydii buu yidhi soo kacay waa la siiyey markaasuu maratay maradii xidhay weligii isagoo qaawan lama arkin nabiga halkaa mar bay ahayd markiina saasaa ku dhacda alayhi salaatu wassalaam marka iyaga caadi iska ahayd maata ragga isqaawiyaan oo bal mararka qaar waxay dawaafi jireen kacbada iyagoo qaawan mararka qaar siduu marka intii islaamku soo degay baa la joojiyay arrimahaas oo dhan suuratu tawba say ka sheekaysay ayib wabacda hamsin wa thalaathiina xadar shan iyo soddon sano markii uu jiray rasuulka sal ly slam xadara wuxuu ka qayb wuxuu xaadiray oo ka qayb qaatay bunyaana bayt illah guriga ilah dhismihiisii baa kacbada laga wadaa lama waktigii indathar uu maaragtay lama indathar markuu baaba'ay oo gurigu maaragtay uu dumay oo waxaa la yidhi daadad baa kusoo rogmaday wuu guftayna riwaayadka qaar ba sheegay lakin sida saxiixa u badan yihiin dadka taarikhda oo ka qoray waa daad baa ku rogmaday waa meel waadi bay ku taalaa maaragtay kacbadu iyo maratay xasaad aragteenba hadda masjidka xaramka waadi gudihii bay ku yeelaan buuraa dhan walba ka xigaan nacam marka wuxuu yidhi sheekhu xakamuuhu waxay xaakim uga dhigeen nabiga caleyh isalaatu wassalaam xaakim bay ka dhigteen waraduu way kaali ku noqdeen bima xakama wuxuu xukumay fi wadci daka alxajar fi wadci daka alxajar alaswad xajar aswadka inuu dhigo meeshiisi aha meeshiisii in la dhigo ciddii dhigi lahayd ayay isku qabteen marka nabiga caleyh isalaatu wasalaam marka inay isdilaan ay ka cabsadeen ayay yidhahdeen qofka ugu horeeyo oo albaab ka soo gala ayaa maratay na kala xukumaya nabi maxamed buu noqday alay slat slam markaa nabi ma ahayn markaasay dhaheen waa maxamed alamin ba soo galay wuxuu yidhi qabiil kasta horta maro weyn keena maradii bu halkii la dhigay fiidaha qabto ku yidhi qabiilku dhinac ha qabto asaga xajir asad gacmihiisa ku qaaday alayh isalaatu wasalaam maradii buu go-ii buu ku dhex riday hareeraha qabtuu yidhi meeshii kacbada laga dhigi lahaa markii la gaadhayna asaga gacmihiis ku qaado halkii dhigay wuu kala badbaadiyey qoomkiisi nabiga xikmadiisa aleyh isalatu wasalam isagoo xataa markaa nabi ahayn taasuu ku ishaaraya marka waxakamuuhu xaakim bay ka dhigteen inuu kala saaro marka wuxuu ahaa nin caaqil ah islaamka ka hor oo lagu kalsoon yahay oo dadku ay ka dhigtaan mid kale u kala gar qaadi kara oo garta qaado cadaalad u sameeya ayuu ahaa nabig sal ly slam oo jecel yihiin waradu waxay raalli ku noqdeen bima xakama wuxuu kamina mina dood ka keeneen raalli bay ku noqdeen way fuliyen fi wadci daka kaas dejintiisa alxajari dhagaxa ah alaswadi ee midob xajar aswadka dhigitaankiisa hama halkaas waa meesha la saarayo hama halkaas sam reebitaanku reebaya gabayga dartiya hama wayaan hunaalika yani halkaas wa maratay waa meesha xajar aswadka la dhigayo taasuu ka wadaa nacam wa bacda caamin arbaciina ursila fi yawmi itnaini yaqiinan fanqula waan dhamaystireyna insha allah cashirka soo socda waktiga ayaa intaa ku eg biidn illahi tacaala hada wsala allahu wslam cala nabiyina muxamed walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin